Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo weliba Kudareer ee mashaariic webigan lagu horumariyay kaabayaalka dhaqaalo sida wadooyin laami ah, buundooyin, biyo-mareenno, bullaacado, aargooyin la kaga ordo magaalada, iyo dhismaha wadooyinka xaafado si loo fududeeyo nis-dareerka dadka iyo baabuurta. Mashaariicdaas kudareerka magaalada Kismaayo iyo weliba maamulaha dowladda hoose ee Kismaayo iyadoona sidoo kale bulshadu iyo qayb ka yihiin si meeli looga saara dhibaatooyinkii shalay ka disnaa ee magaalada hambarti taasoo hoos dhaga jaartay horumarada hadda kudareera. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo eena xogayaha dowladda hoose Daahir Xuseen Cabdi Yeeshe intii hirgelinta aargooyinka iyo biyo-mareennadu yihiin tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dadaallada lagu hagaajinayo bilicda iyo nis-dareerka magaalada soona bulshada kabaac intay ilaalsadaan hantidaas iyo ileyna.
Magaalada Kismaayo waa la ogyahay waxyaabaha ka socda ee degmadu ka wado muhiimadda ay leedahay iyo sida ay adeega bulshada u fududeynayso haddii aan sii khasiso gaar ahaan wadooyinka laamiga ah dariijyada iyo minshabiyeedyada oo isla socda outfoolada iyo biyo saarista iyo qurxinta iyo taalooyinka hadda haddaan sii dhaqaajiyo oo aan tilmaamo idiin sii siiyo waxaa socda taalooyin laba ah oo mid la yidhaahdo olombic waa taala ka socotaa taalo weynna waxay ka socotaa caymiska ama madaxtooyada elideeda dariijyada iyo taalooyinka qurxin iyo sharciyad oo rarabowd aba way soo kordhin deegaanka magaalada kismaayo oo magaalada gudaheeda ah wax badan oo badan oo badan oo ay dadweynuhuna ka markhaati kici karaan cid kasta oo soomaaliyana ay ka markhaati kici kartaan u ka qabanay haddaan nahay dowladda hoose ama degmada kismaayo hadda taalooyinkaasi meel fiican bay marayaan bulshaduna way aragtaa laamiye kuwaalatire baa la dhisay taalooyin kuwaalatire oo horena waa la dhisay haddana waxaa socda labadaa taallo waxaa kaloo naga gawitarbaya dhagax dhignay outfoolkii biyo saarka loogu talagalay suuqyada iyo suuqweynihi inuu biyaha ka saaro oo qiimo waayo garabkiisa laga gelinayo biyaha outfoolkaana waa dhagax dhignay kambani baan ku wareejinay kambanigaasna insha allah shaqada si fiican buu bilaabayaa waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee iskale hantida aan ka sheekaynayo hantida idinkaa le ilaashada hantida dadweynaha ka dhaxaysa waxay ka qaalisan tahay hantida shaksiga waxaad ogtiin hantida shaksigu dadka ugu badan ee anfacaysa waa qoys hantida shaksiga hantida dadweynuhuna waxay anfacaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed cid kasta oo deegaanka degmada kismaayo timaada marka waxaa loo baahanya inaad xaqlayaal noqotaan taalooyinka dhirijyada godadka biyaha qaadahaya mashabiyadiga dhibaatada aad ku haysaan waad ogtiin qaarna qashin qub aad ka dhigateen oo godadkii qashin baad ku shubtaan mashabiyadina waxaad ka dhigateen baakino dadka reer kismaayo wadda xumaantiina hayn jirtay waad ogtihiin waddooyinka hal la ilaashado waxaa kale oan iyadana digniin siinaynaa dadka baalooyinka korontada dhisanaya baallaha korontada dadka dhismaha ku qabanaya dadkaasi waa inay iska ilaaliyaan oo ay ka baxaan baalooyinka ay korontada ku qabanayaan waxaa kale dadka dabaqyada dhisanaya dabaqii hoos markaa dhulka ay ka cabirato kor baad ka soo galaysaa dhulkii waxaad u imanaysaa korontooyinkii markaasaa waxaad leedahay baallahan layga saaro war dhulkaaga intii lagugu talagalay ka dhiso haddii ay noqoto in lagaaga baahdana dib u noqo adugu ha soo dooranin korantooyinkii iyo baallihii kormaraya ha soo dooranin kanaboodyadu waad ogtiin kuwa horaan dhisnay cagaarintaan ku samaynay iyo korantooyinka iyo laydharkaan ku xidhnay astaanta ay tahay waxay ka qayb qaadanaysaa wax aada iyo ado marka koowaad waa astaan
magaalooyinka webiga dalka iyo weliba hadda ku dareere mashaariic webiga lagu horumariyahay kaabayaalka dhaqaalo oo ku horeeyaan wadooyinka biyo-mareennada bullaacadaha si lanfudayo nis-dareerka baabuurta iyo dadka islamarkaana korlan qaada ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka